maanta dagaallo xoog la ayaa waxa ay ka dhaceen deegaano ka tirsan ee gobolka mudug gaar ahaana deegaanka gaadaay la yiraahdo oo ku yaala ee duleedka wasil ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul galmudug ayaa waxa ay isku dayeen in ay soo aadaan deegaano ay ku sugnaayeen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin durbadiiba dagaalka ayaa si deg deg ah ku bilowday sida muuqatana ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay ka warhayeen in duulaan lagu soo yahay aadna waa ay u diyaargaroobeen diryaanka hubka la iswadaarsanayay waxaa laga maqlayay deegaanada ee mudug ka tirsan ee ku hareereysan halka dagaalku uu ka dhacay sida wasil shabeelow camaara qaycad bacaadweyn iyo deegaano kale oo badan dadkuna maanta dagaalka si weyn u hadal hayeen marar kala duwan ayuu dagaalku dhacay tu walibana waxaa la jebinayay ciidamada duulaanka soo qaaday ee dowladda federaalka ah iyo galmudug saacado badan ayuu dagaalku socday waana mid ka mid a dagaaladii ugu adkaa ee saacado kala duwan oo isku xigxigan dhaca dhimashada iyo dhaawaca ciidamada dowladda federaalka waxaa la leeyahay aad bay u badan tahay bayaan ay si hordhac galabta usoo saartay xarakada shabaab almujaahidiin waxay ku sheegtay in konton iyo sideed askari dagaalka ay ku dishay kow iyo toddobaatan kalena ay ku dhaawacday laakiinse warkaasi war kale ayaa ka daba yimid oo xogta waa is soo tartay ciidamada lagu dilay dagaalka maanta ka dhacay gobolka mudug ee ka tirsan dowladda federaalk iyo galmudug aad bay kaga badan yihiin inta bayaanka marka hore lagu sheegay oo waxa ay iminka gaareen sagaashan iyo toddoba askari oo dhimasho ah dhaawacuna aad buu u badan yahay macnaha boqol bay cagacagaynaysaa geerida ciidamadii maantay kusoo duulay deegaano ka tirsan walaaya islaamiga ee mudug ee ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay la dagaalameen ciidamadii dowladda federaalka dagaalka looga dilay in badan oo ka mid ah ayaa meedadkoodu waxay yaalaan goobihii lagu dagaalamay qaar kale oo aad u badan waa ay qaateen dhaawacyada ayaa waxaa loo qaaday wasil iyo gaalkacyo bayaanka ka soo baxay xarakada shabaab almujaahidiin waxaa lagu sheegay in gaadiid nooca dagaalka oo saddex gaaraya ay kula wareegeen dagaalka maanta ka dhacay gobolka mudug runtii ciidamadan dowladda federaalka ka tirsan maalmihii tegey waxay ahayn kuwo aada u goodinaya warbaahinta ka dhaaranaya sheegaya in xarakada shabaab lomujaahidiin ay soo afjarayaan mudug dambe inaan lagu arki doonin dhaartii iminka marka waxaa xigtay baroor iyo meydad iyo dhaawacyo tiro badan askartii dhimatay marka iminka waxaa ka daran kuwa dhaawac ah oo xal loola ayah